hadda shalay habeen hore waxaan tegey meel la yidhaaho markaan dhulkaas aan soo sifaynay guulana meel la yidhaahaan tagnay oo aadi baan u afartan kilomitr waa ka gudubnay taaka ciidan aniga iyo niman gorgor ah wadaan iyo ciidankaan hadda aniga ala socdo laba qaybood kale ah waxaan galnay dhul hawda oo la yidhaaho xagarey iyo u dhexeeya mataqaana warsa dibisason meel la yidhaaho dhulkaasoo hawdahaan ku galnay aan lix saacadood ku soconay marka waxaa dhacday in nimankaas soo baleysaray moray baabuur cabdibilaana laga qabtay waa ta
hadda mii maqashaa waa ku maqlaa aadan kuu maqlaa waa ku maqlaa guddoomiye wadaadi
ha marka baabuur cabdibilaha laga qabtay nin noolna waa laga soo qabtay aad iyo aad ayaana dabada furkeeda looga dhacay horaan u gudubnay aadebaalka bari ayaan maraynaa nimankii ka siibtay matoorada bambooyinkii iyo matooradihii qaateen ayaan hore ka dhignay kuwiiyaan hadda kusaan joognaa waa degmada aadebal wa waxaa ka siibtay shabaab nimankii ayaan hadda baarigoob ugu jirna oon hadda daba joognaa oo xabadda hadda aan ku haynaa aadibaalka bari ayaan hadda maraa waa tahay ahmiyadda ay ciidanka u leedahay in aadan yabaal aad la wareegtaan maxay tahay waa adaa loogu faraxsan waxa dhan oon halganka ugu jirno oo maanta aan u geysanahay oon ciidda u seexanaynay oon u diriraynay waa in la qabto gobolka hirshabeelle in la qabto hirshabeelle in la qabto haddana qaybta shabeellada dhexe inaan qaybtaan hadda aan ku soconno oo afarta qaybood ku socota in aan ka xurayno waa waxa aan u taagannahay waa waa tahay marka bal sawir guud naga sii aadan yabaal muddo ayay ku sugnaayeen al-shabaab ciidankii maadaama ay qabsadeen ciidankii dowladda dadka shacabka ee deegaankaasi deganaa halkay aadeen shacabkii degmadaas deganay shabaabku wuxuu yidhi hal qofoo ku noolaan karta ma jirto celashiaan siibanay qofkii dukaan furta amba maqaayad furta kuma soo noqon karto mana imaan karto degmada sidaasay ugu qudbeeyeen dadkay ka raacbeeyeen iyaguna waa ka carareen waa kuwa hadda aan galabta daba joogo waxaan leenahay dadka dadweynaha ah waxay hadda telefoonna iigu soo direen waxaan maqalnay in soomaaliya lairaayo awoodna ayan lahayn nin geed ku jira hoostiisood adagu raacdayseen dukaamadeena u xiraamayaan waana furi doonaa ee hanaga naqana ee noo imaada sidaasay yidhiheen haddii ilaahay idmo nin tegey oo jabay oo nin dhintay nin dhaawacaya nin carara naqday dukaamadina how xirina imaada wayna imaan doonaan waana wacay waxaan yidhi degmada imaada ganacsigiina furta hal shabaabahoo dambo shabaab xirsigiisu waa go-ay soomaaliya ka gooyey afarta qaaradaa lagala dirira soomaaliya waana carareen marka ha ka cabsana nin geedkoos ku jira ee biyo caballa ee badano cunalla ha ka cabsana ee soo dhawaada imaada haddiiba saasaan maaragtay telefoonada ugu sheegay birna way ii imaan doona haddii alla waa tahay marka aadan yabaal maadaama aad joogtaan hadda aadan yabaal ciidanka kale ee jooga mubaax ma idiin qorshaysan tahay inaad u laabataan ama aa u tallaabtaan gobolka galguduud
hadda waxaa noo qorshaysan markaan gobolka shabeellada dhexe aan ka xurayno nimankan qawaariijta ah oo isbaarooyinka dhigtay oo tuugada ah oo soomaali qarribay oo hadda calankoodu dhacay hadda waxaan ku gubnay maalin horaato calaamadoodii waxaan ku gubnay tuulooyin badan oo masaajid caalgudud kamid yahay oo haddii ilan xagarey ka mid yahay oo tawakal ka mid yahay oo fo-aan aad u fara badan toban tuuloon soo marro calan suraa jireen dhibaan ku qabana kulligood meel kastoo calankoodi madoobaayo mooryaantaas ay suri jireenna haddii ilaahay idmo dhibaan ku wada qaban doonaa waana raacday doonaa waana baxeen maanta hal qofoo hadda hadda waa socdaa hadda lugan ku socdaa hal qof oo hadda iga hor timid amba qoray igu soo rida ma jirto saaka wixii ka dambeey waa tahay marka ugu dambeyn shacabka ku dhegaysanayo fariinta aad u dirayso maxay tahay ugu dambeyn waxaan leeyahay soomaaliya u sheegayaa shabaab waa baxyey hadda meesha aan hadda ku noolahay oo shabeellada dhexe shabaab waa laga xureeyey ilaa hadda afar boqol oo kilomitr midkood ayaan maraa hal xabo oo ku noolu ma jiro meel yar ayaa soddon labaatan argagixiso ah oo wixii jooga inay xabada ku tuurtuuraan hal sidee soo tiraan laba beekaama soo ridaan ee cagaha dhulka saarayaan asay dadka cabsigaleesayla jirgaambiya nookeen afar kiilo beriisa nookeen ay leeyihiin anigana waxaan yidhi aanay biyo qaadi karaan ma jiro nin biyo u qaadi kara ma jiro nin raashin u qaadi kara ma jiro abjadda ha ku qalalaano hadday soo dhiibaanna shaqadooda haddii ilaahay maaho meelay noo saaranta marka anoo meeshaas maraya ayaan waxaa v o eda ka maqlay guddoomiye maxaas oo dhahaya aade baalaan galnay asaa si fudud ku qabanay dhahaya ayaan maqlay aan v o eda ka maqlay anigoo aade baalba la wareegay cadowgii aade baa u dhacay oo matooradii ka siibtay oo bambooyin ka qaatay daba joogo aade baalba dhaaf oo kabare qorax soo bax maraya in guddoomiye maxaas yidhaha si fududaan ku qabanay meel aan qufuba joogin oo nimankii meesha joogi jira aan raacdayhaayo ayuu wuxuu yidhi aade baalaan galnay oo si fudud ku qabanay guddoomiye maxaas ayaa sii oda ka dhegaystay marka saaxiibkay deriskayga waaye hiiraan waaye degmo aniga igu xigta oo waqooyi iga saaran waaye oo kilomitr ii jirta marka saaxiibkay waxaan leeyahay guddoomiye maxaas kelmadaas waa ku fududaaday niman ciidankaaga ka xoog badan oo ka tiro badan oo meeshii boqol kilomitr aad shan bilood kula dirid boqol kilomitr aad shan bilood kula dirirays afar boqol bil ka yar ku xoreeyey degmo ay maaragta u socdaan waa xoreeyey aanba anaa tegay ma si fududaan ku galay u yidhaaho waayahay waa ku fududaale taas waxaan leeyahay raagel raaligelin ha ka bixiyo shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan toddobiiyo tobanka degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah